haddaba dhegeystayaal doorashadaasi guddoonka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhammaystirka doorashada su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba ayaa weriyahayaga xuseen barre uu weydiiyey brofeser afyare cabdi cilmi oo madaxka macadka heritage ee magaalada muqdisho
muddo la sugayey in uu soo gabagaboobay atleastii qeybtii hore aqalka sare qaybtii dambena ay weli socoto marka waa waa wax lagu farxo in maanta ay yani institutionadii muhiimka ahaa mid kamida uu hogaan yeeshay insha allah waxaan rajeynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo markaa laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horey ee gadaal u socon intii muddo ah marka arrintaas ayadaa waa arrin aada u mudan bogaagin rajaynta lag ayaad qabtaa in si wanaagsan ay ugu qabsoonto doorashada aqalka hoose ee shirguddoonka runtii waxaa xoogaa muuqda maaragtay caqabooyin laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono si uun xal looga gaari doono waxaan hadda jiro oo dhan waxaa lagu dhisay xal mastuur nidaam hadda sharcigana looma marin laakiin waxaa uun loo maray nidaam maaragtay oo oo maaragtay isjiijiid badan ka dambeeyey waxaana u malaynaha hadda in la taagan yahay wejiga qaybtii ugu dambeysay sabab muddo dheer oo dib ugu sii dhocdhoco ma taalo marka anugu waxaan runtii ka mid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo hore loola socon doono goorbaad is leedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashadani anigu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa oo weliba madaxweynahana la dooran karo wixii ka horeeya may maaragtay shan iyo tobankeeda taasaan aada u aaminsanahay waxaan sabab hadda aan aan uga shakiyo ama aan iraahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda iima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko waana inaan yacni waxaan ayaga oo dhana waxaa kusoo baxay hab oo aan aan aan jeclaan lahayn in in in uuna noqonin habkaasoo habka fiican ay dadku kusoo baxaan laakiin hadda waxaa asal ka ah institution maaragtay sharci dejineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda samaynaysa xukuumadda iyada waaye hay-adda dhisaysa madaxweynaha iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda iyada waaye hay-adda dhisaysa maaragtay all the componentska ama yani qeybaha muhimka ee stateka marka haddii qeybtan la helo oo qeybtani ay hore u shaqo gasho waxaan rajaynayaa qeybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fudayd oo waa waa easy lama dhihi karo sababtana wax kale ma ahane dee meesha hadda la joogo waa xoogaa soomaalidu aad bay ukala qeybsan tahay marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qaybsiya haddana in la wada shaqeeyo hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqata inaysan isla socon oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amaro iskhilaafsan marka alaqal waa intaa laga gudbaa sidaan ka warqabno doorashadan wakti dheer ayay qaadatay caqabado kala duwanna way kasoo gudubtay cashar intee lag ayaa laga baran karaa wallahi cashar weynaa ku jira horta waxaan doorasho ma u aqaana aniga waxaan u aqaanaa nidaam oo oo oo maaragtay culidda ama magacaabis ah nidaamkaas culidda ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan karaa haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan waana laga baaqsan karaa kuwa soo socdaa hadday si wanaagsan u shaqeeyaan laakiin waxaan rabaa inaan aan maanta sicab ugu sheego xuseen siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer afartan sano unbaa la haystaa waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin oo maaragtay go-aanka leeyahay waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba isqabqabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhammaadaa waa in institutionadan hadda jiraa habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa marka afartan sano soomaalida shaqo badana u taalla gaar ahaan dadka hadda siyaasadda gacanta kula jira waxaanan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragta waa la shaqayn karaa
waagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa madaxa maxadka heritage afyar cabdi cilmi oo u warramayey wariyahayaga xuseen baraadan